alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaah wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa fadlu cilmi اsalaf calaa cilmi اlkhalaf waxaa inoo dambeysay hadaladii uu sheekhu soo naqliyey faraha badnaa oo ku saabsanaa salafkoo ridwaan ullahi calayhim inay khisaamka iyo jidaalka iyo muranka ay markaa ka digi jireen hadalladuu soo naqliyey waxaa ka mid a hadalkii cumar bn cabdilcaziiz raximah اllah inoo sheegay ina asaabiqiina can cilmi waqafuu wabibasari naafidin qad kafuu basarkaas bimacnaa basiira ayaa lagu fasirayaa sida shuraaxda qaar ay tilmaameen bibasiirati naafida carabtuna waxay hahdeen fulaanu naafidu lbasiira marka caqligiisu uu yahay caqli xeel dheer belen fulaanu naafidu lbasiira kafuuda in lagu fasiro sidaas way ka joogeen ama min alkafa taasaa ku filnaatay yani basarka naafidkaa iyo caqligaas ayaa ku filnaaday oo ka kaafiyey inay dhex galaan ay albasaru naafid aladii acطaahum اllahu kafaahum can اlkhawdi fi اlbidac basarkaa naafidkaa basirada naafidka iyo caqligaas xeesha dheer leh ayuu ilaahay kaga kaafiyey inay dhex galaan bidaca iyo markaasi waxyaalaha muxdathaadka ah iyo in kafaaseeda lagu fasiro ah min alkafi oo basirada naafidka iyo caqligaas bay kaga joogeen waxaa weeyaan inay dhex galaan waxyaalahaas khisaamkaas iyo muranka iyo doodahaas iyo waxyaalaha ahlulbidaca markaasi ay ku sugan yihiin wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wqad kaana الnabiyu salى اllahu alيه wasalam nebigu wuxuu ahaa calayhi الsalatu asalaam uutiya mid la siiyey jawaamic alkelim kelmado jawaamic ah oo wax kulminaya ayaa la siiyey waاkhtusira lahu اkalaam kalaamkana waa loo soo gaabiyey ikhtisaaran ikhtisaar waxaa ku sugan fi bukhaari wa muslim min xadiiث abi hurayra nebigu inuu yidhi calayhi الsalatu asalaam fudiltu calى اlambiyaai bisittin ambiyadii waxaa laygaga fadilay oo laygaga saramariyey lix arimood waxaa ka mid ah ucطiitu jawaamic alkelim kelmado wax jamcinaya in lay siiyey yacni jumlad yar oo koobaysa macno weyn ayaa markaasi nebiga la siiyey calayhi الsalaatu asalaam wa nusirtu birucbi waxaa laygu gargaaray argagax oo gaaladu inay iga cabsadaan yacni markuu nebigu calayhi الsalaatu asalaam masiirata shahrin bil meel loo socdo markuu nebigu joogo ayay gaaladu ka sii carari jireen marka waxyaala la siiyey bay ka mid ahayd jawaamic alkelim kelmado markaa wax jamcinaya kelmad yar oo markaasi macaani badan koobsanaya marka nebiga calayhi الsalaatu asalaam waxaa la siiyey jawaamic alkelimkaas kalaamkina waa loo soo ikhtisaariyey walihaada warada nahyu saa darteed waxaa soo arooray nahyi can kahrati اlkalaam iska reebay hadalka faraha badan leh watawasuc fi اlqiila waqaal iyo in lagu xeeldheeraado oo lagu tawasuco lagu fogaado hadalka qiila waxaa la yidhi waqaala yani hadal iska bilaa macno ah qiila waqaala qaala fulaanu kada waqiila kada waxaasa la sheegay waxaasa la yidhi qiila waqaaladaas wa qaala الnabiyu sal slm nebigu wuxuu yidhi ina allaha lam yabcaث nebiya ilaahay ma soo saar nebi ilaa mubaliqan xaaluu yahay mid dadka wax gaarsiinaya mooyaane wa ina tashqiiq اlkalaami kalaamka oo lagu xeeldheeraado tashqiiq macnaa atacamuqu fiihi hadalkoo lagu xeeldheeraado min ashayطaani shayطaan xaggiisa ayuu ku ahaaday yani qiila waqaala hadaladaas nahyi baa ku soo arooray xadiidka saxiixa fi bukhaari min xadiidi mughir bn shucba nebigu calayhi salatu salam wuxuu yihi ina allaha kariha lakum halaaan saddex arimood ayuu marka ilaah idin karahsaday saddex arimood buu idin karahsaday qiila waqaal wa idaacat almaal wa kahrat الsu'aal hadalka qiila waxaa la yidhi waqaal hebel wuxuu yihi hadaladaas bilaa macnaha ah iyo idaacat almaal maalkii oo la dayaco oo markaasi meeshii munaasab ku ahayd meelaan ahayn in lagu bixiyo wa kahrata asu'aal iyo suaasha faraha badan leh su-aasha faraha badan leh yacni dadka wax la weydiiyo taa nahyi baa ku soo arooray dadka wax la weydiiyo oo nebigu calayhi salatu slam xadiis saxiix inoogu sheegay yaa qabiisatu ina almas'alata suxtun qabiisow su-aashu waa xaaraam kadib nebigu wuxuu ka soo reebay dhowr qodob buu ka soo reebay in markaa xamaalad qaaday dad islaayey oo kale intuu xalliyey yidhi wixii idinka baxay anaa dusha saaran anaa bixinaya isdaaye xamaalad noocaasa nin qaaday iyo nin markaa maalkiisa intay masiibo u timid sidaasi markaasi maalkii ku dhaafay nin ceyrtoobay oo markaasi laga maqhraati kaca inuu yahay warka uu sheeganay dhab kuwa wixii aan ahayn yaa qabiisatu ina almas'alata suxtun marka in saa loo jeedo waa macne waxaa kaloo noqonaysaa su-aasha bilaa macnaha ah oo wax macnaha uusan ka imaanayn qofku dadku inuu weydiiyo taasna waa la iska reebay wey su-aashu waa inay noqota mid macno leh oo markaasi faa'iida ay ka soo xasileyso laakiin su-aasha bilaa macnaha idna waa la diiday marka nahyi baa ku soo aror qiila waqaaladaas oo qofku inuu wax kasta ka waramo waa kalad wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam bixasbi imri'in min ashar an yuxaditثa bikuli ma samic qofku waxaa shar ogu filan inuu wax alla wuxuu maqlay ka waramo intaasoo qofka shar baa ugu filanba intaan meel kaleba la gaarin inaad wax alla waxaad maqasho ka sheekayso ood yani qiila kada waqiila kada waqiila kada waqiila kada wax kale wax alle waxaad maqasho inaad ka warranto taasaa qofka shar ugu filan bixasbi imri'in min ashar an yuxaditha bikuli ma samic marka kadib sheekh wuxuu inoo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam lama soo saarin xaaluu yahay mooyaane nebi lama soo saaro xaaluu yahay mubaliq waxaa loo soo saaray nebigu dadka diinta inuu gaarsiiyo wa ina tashqiiqa alkalaami min ashayطaan تشقيق الكلام معنى التعمق فيه طيب شقق الشيء شقق الكلام معنى وسعه وبينه وولد بعضه عن بعض هذا الكب هذا الكلام كدليي هذا الكب كحل دراضي عدي بسيري يعني سيده او wanaagsan ka saar buu sii kaas ku fogaaday taas way midda marka tashqiiqul kalaamka midda markaasi laga waramay waa taas weeye laga xadiidku waa xadiid daciifa dacafahu albani وغيره يعني أن النبي صل ل سلم inama yتakalamu nabigu wuxuu ku hadlayaa bima yaxsul bihi اbalاaq bima shay buu ku hadlaya yaxsul bihi bisababihi uu ku xasilayo albalaaqu gaarsiin yani balaaqa dadka diinta u gaarsiinayo in ku filan ayuu markaa nebigu ku hadlaya calayhi الsalatu asalaam w ama karaة اlqowli hadalka faraha badan leh karaة اlqowl wa tashqiiq اlkalaam iyo kalaamka markaa la tashqiiqa lagu samaynayo oo lagu xeldheeraanayo fainahu madmuumun waa la dhaleeceeyey hadalkaas wa kaanat khuطb الnabiyi salى اله alيه waslm qasdan nebiga khudbooyinkiis waxay ahaayeen kuwa dhexdhexaad ah jaabir wuxuu leeyahay jaabir bnu samura kuntu usalii maca الnabiyi salى اlahu alيه wasalam nebigaan la tukan jiray fakanat salaatuhu qasda wa khudbatuhu qasda nebigu salaadiis waxay ahayd mid dhexdhexaad ah khudbadiisuna waxay ahayd mid dhexdhexaaday ahayd ayb walow culimadu ay yidhahdaan hadday axyaana keensato tan hadday keensato in xoogaa la yar khudbadii yani arrimo la cadaynaya darteed hadday keensato yani xaajadu iyo maslaxadu yani culimada qaar baa ohanaya laa ba's in axyaanan markaasi la dheereyn karo oo haddii yani u arko qofku ama khatiibku in markaa halkaa maslaxad ay ku sugan tahay laakiin nebiga caado waxaa u ahayd calayhi salatu asalaam khutabkiisu inay yihiin qasdaa wuxuu nebigu tilmaamay wakaana yuxadiثu xadiiثa nebigu calayhi الsalaatu asalaam wuxuu ahaa mid sheeko sheega low caddahu اlcaadu laaxsaah hadduu isku dayo mid wax tirinaya uu markaa tirakoobi lahaa yani jumalka nebigu ku hadlay yani markaas qofka isku daya inuu tiriyo wuu tirin kari lahaa ta waa jumlo kow labo ayb low caddahu اlcaadu ka wax tirinaya hadduu tirin lahaa la axsaah waa koobi lahaaba marka khudbadaa gaaban nebigu wuxuu ku sheegay inay tahay calaamaadka tusinaya min fiqhi الrajul waxyaalaha tusinaya waxaa ka mid uu nebigu sheegay calayhi الsalatu asalaam inuu ninku faqiih yahay qisaru khudbatihi wa tuulu salaatihi salaadiisoo dheer iyo khudbadiisoo gaaban waxay ka mid yihiin waxyaalaha calaamadda u ah yani markaasi inuu faqiih yahay wa kaana yuxadiثu xadiiثa nebigu wuxuu ahaa mid markaa ka warama xadiiث iyo sheeko low caddahu اlcaadu la axsaahu oo caaisha radi allahu anha waxay leedahay inama kana الnabiyu salى اllahu alيه wasalam yuxadiثu xadiiثa low caddahu اlcaadu la axsaahu وqاaل نبgu وxuu yihi عaليه الصلاaة وسلام iنa miن البaيaaن سحرa bayaanka waxaa ka mid ah سحر baa ka mid ah marka mintaas culimadu isku khilaafsan yihiin ma لبayaaن الجinسi baa mintu mase waa للتabcيid haddii tabcيid la waxay noqonaysaa bayaanka oo dhan سحر maahane qeyb ka mida ayaa سحر ah qeyb ka mida bayaanka ayaa سحر ah taas waa macne iyo marka in la yihahdo maya mintu waa waa لbayaaن الجinسi jinسuلbayaan o dhan isku dar bayaan noocuu yahayba waa سحر sababtu سحرka u yahayna waxa weeyaan yani bayanka waxaa loo jeeda fasaaxadaa loo jeedaa qofka hadduu yahay qof fasiix ah oo qofku uu dhegeysto hadalkiisu waa saamaynaya qofku yuair waa saamaynaya isagoo qofku wax aaminsanaa haddii nin baliiq oo fasiixa uu arinkii u sharxo oo sidii uu doonaya si aan ahayn uu u sharxo waxaa dhici karta wixib inuu ka tanaasulaba oo uu ku ta'auro hadalkaas u maqlay sixirkuna de qof waa la garanaya hadii la sixro dee qofkii ta'aar qofka caafimaadka qabay qofka si kalu noqonaya soo waadix maan waxyaala ansaxayn buu ku hadlayaa afcaal ansaxayn buu samaynaya taahara bisixir markaas calaaqada ka dhexaysa waxay tahay sixirka iyo bayaanka kullu minhuma yuahir saaxibahu mid kastaba qofka markaa u saaxiibkaa wuu saamaynayaa waxaa laga yaabaa qofka markaasi u saaxiibkaa balaaqada in laftiis uu ku fitnoobo baa dhici karta inuu ku fitnoo baa dhici karta marka culimada qaar yidhi waa bayaan o dhan iyo qaar markaa wax ka soo reebaya wainamaa qaalahu fii dami dalik nebigu hadalka wuxuu u sheegay inuu arrinkaa dhaleeceeyo bayaanka inuu nabigu dhaleeceeyo ayuu hadalkaa u sheegay laa madxan lahu in markaa la ammaanaya maahan kamaa danna dalika man danna sida dadka qaarkood ay saa u maleeyeen oo qaar baa mooday oo yidhi waxaa weeyaan yani waxaa weeyaan nebigu ammaan buu saa u yidhi waman ta'amala siyaaqa alfaad alxadiid qofka eega xadiidka alfaadiisa qaabkay u socdaan siyaaqu shay waa daakhiluhu waa shayga gudihiisaa siyaaq la yidhaahdaa marka qofka eega alfaada siyaaqooda qataca bidaalika arrinkaas wuu qacinayaa oo muxuu qacinayaa inuu nebigu hadalka u yihi lidami laa lilmadxi ayuu markaa qacinaya wa fi tirmidi waxaa ku sugan wayri can cabdilahi bni camar marfuucan ina allaha layubgid baliiqa min arijaal ina allaha layubgid albaliiqa min arijaal ilahay wuxuu necab yahay albaliiqa min arijaal albaliiq macna almubaaliq baa loo jeedaa kan ku xeel dheeraada almubaaliqu fi fasaaxati اkalaam kalaamka fasaaxadiisa midka ku xeel dheeraada kaasuu markaasi ilaahay necab yahay ayb aladii yatakhalalu bilisaani kaasoo carabkiisa wareejiya kamaa takhalalu baqaratu bilisaaniha sida yani markaasi sacu u wareejiyo carabkiisa ayib waxaa la yidhaahdaa yani loodu waxay kaga duwanta xayawaanka kale xayawaan kale wuxuu ku cunaa ilkuhu ku goosta ku goosta ku cunaa laakiin loodu carabka sa u wareejisa ayib marna xagga midig marna dhanka bidix marka yatakalal bilisaanihi ay yaأkulu bilisaanihi wa yudiiru lisaanah midka carabka sa u wareejinaya ayib marna xagga daanka midig marna daanka bidix gelinaya isagoo sidaa oga jeeda mubaalaga fii idhaari balaagatihi wa bayaanihi inuu markaa ku caddeeyo sida mubaarak fuuruu ku fasirayo yatakhalalu bilisaanihi ay yaأkulu bilisaanihi aw yudiiru lisaanahu xawla asnaanihi carabku ku wareejinaya ilkihiisa mubaalagatan fii idhaari balaagatihi wa bayaanihi isaga ujeeddadu ay tahay inuu muujiyo inuu nin baliiqaya ayuu doon inuu muujiyo marka qaabka noocaasa waa la iska reebay oo markaasi qofka noocaasa waa waa mabquud weeye ina allaha la yubgid baliiqa albaliiq maca mubaaliq baa loo jeedaa alla wuxuu nacab yahay midka markaa ku xeel dheeraanaya min arijaal xaalu ka mid yahay aladii yatakhalalu bilisaani kaasoo carabkiisa wareejinaya kamaa tatakhalalu baqaratu sida markaa sacu u wareejiyo ay u wareejiso bilisaaniha carabkeeda oo baqara waa mufrad baqarna waa jamac waana kelmadaha lagu kala amciy lagu kala farqiyo mufradka iyo jamaca biziyaadati taa fi aakhiri اkalima wa bixadfiha oo haddii lagu darana waxay noqonaysaa mufrad haddii laga reebana jamac bay noqonaysaa baqarun waa lo baqaratunna waa hal sac tamratun waa hal timir tamrunna waa timir badan tamratun tamr tamratun waa hal tamarna waa timir badan weeyaan oo marka kelmadaha waxaa weeyaan qaarkood yani mufradka iyo jamaca waxaa lagu kala farqiyaa ta'da iyo in markaa laga reebo qaarkood waxaa lagu kala farqiyaa intaa iyo nisbe lagu daro iyo in laga reebo carabi waa mufrad carabna waa jamac cajami cajam ruumi ruum wahaa kada wuxuu sheekhu raximah اllahu tacala wa fi lmacna axaadiiثu kaiira macnahani waxaa ku sugan oo tilmaamaya axaadiid fara badan ayaa tilmaamaysa marfuucatun markaa nebi maxamed loo koryeeloo kor yeelay oo markaa marfuuc ah oo mowquufa calaa cumar wa sacad ibn mascuud wa caaisha wagayrihim min asaxaaba iyo markaas keyrkooda markaa saxaabadii ah fayajibu an yuctaqada waxaa waajib in la aamino la ictiqaadiyo annahu laysa kulu man kahura basطuhu lilqowl in cid kastoo basdigiisu hadalki inuu ku dheeraaday hadalka dheereeya kulu man kaura basطuhu cid kastoo basdigiisu iyo fidintiisu ay badato lilqowli uu basdinayo hadalkii iyo oraahdii uu basdinayo wa kalaamuhu kaura kalaamuhu hadalkiisu u bato fi lcilmi kaana aclama inuu yahay mid ka cilmi badan miman laysa kadalika midaan saa ahayn yani shek wuxuu kusoo khulaaseeyey waxaa waajib inaad aaminto ood ogaatid oo rumaysid cid kastoo hadalka faahfaahisa hadalkiisu aada u tiro badan yahay macnaheedu maahan cidaan hadalkiisu tira badnayn in markaas uu ka celmi badan yahay macnuhu sidaa maahan wuxuu sheekhu yihi waqad ibtuliina bijahalati min annaas waxaa nagula imtixaamay kuwa wax magaroo dad ka mid ah yactaqiduuna fii bacd man tawasaca kuwaasoo ka aaminay cidda ku ku tawasucda hadal fii bacdi man tawasaca fi lqowl cidda ku tawasucda yani markaasi qowlka iyo rahda mutawasa- oo min almutaakhiriina ka mid ah annahu aclamu inuu yahay mid ka cilmi badan miman taqadama ciddii ka horreysay faminhum man yadunu fii shaksin waxaa ka mid a mid malaynaya qof ka malaynaya annahu aclamu inuu ka cilmi badan yahay min kuli man taqadama min asaxaaba cid alle ciddii ka horreysay saxaabada inuu ka cilmi badan yahay kuwa sidaa u malaynaya ayaa markaa jira kuwa sidaa u malaynaya ayaa jira waman bacdahum iyo ciddii ka dambeysay likahrati bayaanihi wa maqaalihi muxuu saxaabada oga cilmi batay ninkaasi yacni caddayntiisaa badan aad buu wax u caddeeya hadalkiisuna waa- waa tira badan yahay ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين waxaa jira kuwa oranaya wuxuu ka cilmi badan yahay ka hadalkiis u bato oo mutaakhirka ah wuxuu ka cilmi badan yahay fuqahadii mashhuuriinta oo matbuuciinta ahaa wuxuuna oga jeedaa alfuqahaau asabca nimankii la oran jiray fuqahadii yani waxa weeyaan toddobada ahaa ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم يعني فقهاء المشهورين تها waxay ka hadal badan yihiin ciddii ka horreysay faإida kaana man bacdahum aclam haddii ciddii ka dambaysay ay ka cilmi badan tahay litisaaci qowlihi kaana aclam miman kaana aqala minhum qowla biطariiqi أwlى kathawri wاlawsaaci wاlleyth bn mubaarak waطabaqatihim wamiman qablahum min الtaabiciina wالصaxaaba ayضا faina haؤulaai kulahum aqalu kalaama miman jaءa bacdahum yani sheekh wuxuu noo tilmaamaya raximah اllah waxaa jira dad wax magarad ah oo markaasi ictiqaadinaya oo aaminaya cid kasta oo hadal ku tawasucda hadal ku xeel dheeraata oo ka mid a mutaakhiriinta inuu ka cilmi badan yahay ciddii ka horreysay waxaa jira cibaaro mashhuur oo yidhaahdaan alkhalafu aclam waasalafu aslam waxaa cilmi badan yani markaa khalafka salafkuna xagga salaamada xaggaasay u badan yihiin asalafu alkhalaf asalafu aslam walkhalafu aclam khalafka aclam oo cilmi badan salafkuna xagga salaamada bay ku sugan yihiin cibaaro noocaasoo mashhuur ayaa jirta laakiin culimmadu way naqdiyeen bakr abu zayd raximah اllahu tacaala markuu naqdinayo cibaaradaas arrinka noocaasa waxaa ku hadlu odhanaya man lam yancam bicilmi salaf cidaan arag yani qiimaha iyo wanaagga uu leeyahay cilmigii salafka cidaan dhegaysanin oon akhrisanin oon baran ayaa waxa noocaasa ku hadla kaasoo odhanaya wsalafiyu yaquul asalafu aslam wa aclam markuu sidaa khalafigu yidhaahdo salafiguna wuxuu odhanayaa buu odhanaya sheekhu salafigaa cilmi badan oo salaamo badan kaasuu odhanaya salafiguna marka dad noocaasaa jira oo markaasi yani u malaynaya hadal badnaantu in markaasi ay la socoto cilmi badnaan arinkuna eh, waa markaasi waa kalad saxna maaha buu sheekhu tilmaamaya waqad ibtuliina waxaa nagula imtixaamay bijahalatin min annaas kuwa wax magalo dad ka mid ah oo yactaqiduuna fii bacdi min- man tawasaca fi lqowli min almutaakhiriin oo ka aaminaya kuwii ku tawasucay hadalkoo mutaakhiriinta ah annahu aclama man taqadam inuu ka cilmi badan yahay ciddii ka horreysay faminhum man yadunu fii shaksin waxaa ka mid ah mid malaynaya shaksi annahu aclama min kuli man taqadam inuu ka cilmi badan yahay cid alle ciddii ka horreysay oo min asaxaabati waman bacdahum likahrati bayaani wa maqaalih maxaa yeeley caddayntiisaa badan hadalkiisuna waa tira badan yahay wa minhum man yaquulu waxaa jira kuwa oranaya hum aclamu min alfuqahaai almashhuuriin matbuuciin waxaa jira alfuqahaau sabca rag la oran jiray oo markaasi reer madiine aha oo kale ahaa markaas saciid ibn musayib almakhzuumi iyo curwa ibnu zubayr alqurashi iyo abubakr ibn cabdiraxmaan almakhzuumi iyo cubaydullaahi ibnu cabdilaahi ibnu cutba iyo sulaymaan ibnu yasaar almadani iyo khaarija ibnu zayd ibnu thaabit iyo alqaasim ibn maxamed ibn abi bakr sidiiq yacni toddobadaas waxaa loo yaqaana alfuqahaau sabca culimmadii reer madiine ay ahaayeen waa kuwa markaa naadimka odhanayo idaa qiila man fi lcilmi sabcatu abxurin riwaayatuhum laysat can alxaqi khaarija faqul hum cubaydullaahi curwatu qaasimin saciidun abu bakrin sulaymaanu khaarija yacni haddii la yidhaahdo yaa cilmiga bad ku ah toddobada bad yani markaa toddoba- toddobada badood xagga cilmiga badda ku ah waa kuwe oo riwaayadoodu aysan xaqa ka baxaynin xaqa ay ku sugan tahay waa kuwe haddii lagu yidhaahdo waxaad tidhahdaa faqulhum cubaydullaahi waa cubaydullaahi weeye cubaydullaahi ibnu cabdillaahi ibnu cutba ayib curwatu weeye curwat ibnu zubayr curwat ibnu zubayr alqurashi cabdullahi ibnu zubayr walaalkiis curwatu weeye qaasim weeyaan abubakar ba awow u ah alqaasim ibnu muxamed maxamed in abibakar ayaa dhalay qaasim qurwatu saciidun waa saciid wa سacيid بن musayib waa sayid الtaaبiciin ayib inanta abi hurayra ayuu qabay mutaزawaj bibnati abi hurayra abu hurayra marka wuxuu ahaa sheekhiisii raggana waxaa weeyaan waa awlaad صaxaaba waa caruurta saxaabada weeye ayib abu bakrin abu bakrna waa abu bakr ibn cabdالraحmaan almakhzumi sulaymaan ibnu yasaar almadani marka kuwaas waxaa loo yaqaanaa fuqahaau almadiina ama alfuqahaau الsabca ayaa la yihaahdaa marka waxaa jira kuwo odhanaya waxaa jira mid mutaakhir oo ka dambeeyey oo kuwa ka cilmi badan لأنa haؤuلaءi الفuqahاء almashhuuriin almatbuuciin akaru qowla maxaa yeelay fuqahadaas mashhuuriinta oo matbuuciinta waxay ka hadal badan yihiin miman kaana qablahu ciddii ka horeysay ciddii ka horeysay bay ka hadal badan yihiin faإida kaana man bacdahum aclam minhum faإida kaana man bacdahum haddii uu yahay cidda ayaga ka dambaysa aclam minhum mid ka cilmi badan litisaaci qowlihi kaana acla min man kaana aqala minhum qowla cidda markaasi wuxuu noqonayaa kaana aclam wuxuu noqonaya mid ka cilmi badan miman kaana aqala minhum qowla kuwa markaa ka hadal yar bidariiqin awlaa kathawri walawsaaci waa aimadii weeyaan waaweynaa walawsaaci walleyth wabnmubaarak watabaqatihim waman qablahum min ataabiciin wasaxaaba ayضa faina haulaai kulahum kuwaasoo dhan aqalu kalaam man jaءa bacdahum marka waxay noqonaysa in la yihahdo kuwan waa laga cilmi badan yahayo kuwii ka dambeeyey baa ka cilmi badan hadalkana sax maha wuxuu sheekhu hada tanqiisun aw hada tanaqusun kaasi waa nuqsaan cadiimu weyn bisalafi saalix la nuqsaaminayo meel lagaga meel kaga dhac wey salafka saalixa ayaa meel lagaga dhacayaa bisalafi saalix ayaa meel lagaga dhacayaa tanqiisun cadiimu bisalafi saalix wa isaa'atu dannin bihim waa in malaha loo xumeeyo wa nisbatuhu lahum ila aljahli waa in ama wa nisbatu lahum ila aljahli waa in loo nisbeeyo loo tiiriyo aqoon daro iyo jahli loo tiiriyo ayay noqonaysaa ayib wa nisbatu ama kuwa kale waxay qorayaan wa nasaba lahum hada tanaqusun cadiima bisalafi saalix wa isaaءaةu dani bihim wa nasaba lahum ilى اljahli wa qusuur اcilmi midka waxaa sameeyey waxaa ku hadlay wuxuu u nisbeeyey ayaga aqoon daro iyo cilmi gaabni walaa xawla walaa quwata ila biاllaah yani markaa xeelada ma jirto yani xeelad ma lihin awoodna ma lihin ila bilaahi ay bimacuunati اllaahi alla noo kaalmaya mooyaane waqad sadaqa ibn mascuud ibn mascuud run buu sheegay fii qowlihi fi الصaxaaba hadalka iyo saxaabada uu ka yidhi run buu ku sheegay oo muxuu yidhi inahum abaru اlummati quluuba wa acmaquhaa culuuma wa aqaluhaa takalufan muxuu ku sheegay waxaa ka horeysay man kaana minkum mutaasiyan falyataasa asxaaba muxamadi salى اllahu alيه wasalam fainahum kaanuu abara hadihi اlummati quluuba wa acmaqahaa cilma wa aqalahaa takalufan wa aqwamahaa hadya wa axsanahaa xaala qowma ikhtaarahum اllahu lisuxbati nabiyihi sal ا slm وإقاaمة dينihi فاعرفوا لaهم فضلهم واتaبعوا في آثاaرiهم فإنهم كانوا على الهudى المستقيم wuxuu leeyahay maن kاana miنكم متأسiيا qofka cid ku dayanaya فaليتأس ha ku daydo بأصحاaب محaمد صلى الله عليه وسلم نب مed صaabadis ha ku daydo فإنهم كانوا أبرa هذiه الأمةi قلوبا ayagaa dadka ugu qaلبi wanaagsanaa وأعمقهa عiلما ayaga xagga cilmigana ogu cilmi waasعsanaa aqalaha takalufan takalufkana waa yaraa takalufkooduna waa yaraa in wax markaas ay isku kalifaan wa aqwama hadyan hadyiga iyo ariiqadana ayagaa markaa ogu toosnaa hadiga waxaa kaloo hadyi lagu fasiraa maana xagga adaabta iyo akhlaaqda wa axsanaa xaalan dadka iyaga ugu xaal wanaagsanaa qowma ikhtaarahum اllahu lisuxbati nabiyi slm ama hum qowmu waa qolo ikhtaarahum اllahu alla u doortay lisuxbati nabiyihi salى اllahu alيه wasalam nebi maxamed inay la saaxiibaan waa qolo ilaahay u doortay inay nebi maxamed la saaxiibaan wa iqaamati diinihi allah wuxuu u doortay inay markaa diinkiisii toosiyaan facrifuu lahum fadlahum wanaagooda u aqoonsado u garta waاtabicuu fii aahaarihim raadkoodana raaca fainahum kaanuu calى اlhuda اlmustaqiim waxay ahaayeen kuwo ku sugan waxaa weeyaan wadad saxa ayay hayeen wadad toosan bay hayeen marka saxaabadii nebi maxamed alayh الsalatu asalaam waa dadkaas markaa qiimaha badan oo nebigu markaasi uu sheegay fawladii nafsii biyadi low anfaqa axadukum midla uxudi dahaba maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa marka fadaaishoodu aad bay markaasi u tiro badan yihiin waxaa kaloo laga soo wariyaa ibn mascuud inuu yidhi من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة عدي عد كضيانيسا ha ku dayato cid dhimatay ciddii dhimatay oo dariiqada saxda ku dhimatay ha ku daydo maxaa yeelay faina alxaya laa tu'minu calayhi fitna qof nool fitna aamin loogama ahan haddii qofku israel ku dayo qof nool waxaa dhici karta inu isbedelo qofkii marka faina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna inuu fitnoobo aamin loogama ahan marka saxaabadu inay dad wanaagsan yihin ilaah baa markaasi oga marati kacay maxaa yeeley ilah baa ka raali noqday radia allahu canhum waraduu canhu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وحو شيخي رحمه الله تعالى والرؤية نحوه عن عن عمر أيضا هذا كان مثل مذا أي ابن عمر لقوري وفي هذا إشارة أرنك حكوسوا عن تلمام التلمامية إلى أن من بعدهم عدي كدا بيسي أقل علوما إنه كعلم يريه وأكثر تكلفا كان تكلف بدنيه وقال ابن مسعود أيضا وحو قال ابن مسعود يري إنكم في زمان واحد كسوا أنت حلي كثير العلماء علمadiisu ay badan yihiin qaliil khuطabaahu khuطabadiisuna ay yar yihiin wasيأتي bacdaكum waxaa imaan doona gadaashiina زamaan زamaan qaliil culamaau culamadiisu ay yar yihiin kaثiiru khuطabaauhu khuطabadiisu ay fara badan yihiin faman kahura cilmuhu cidda markaa cilmigiisu ay badato cilmigiisu cidda uu bato waqala qowluhu qowlkiisuna uu yaraado fahuwa اmamduux waa midka la amaanay waman kaana biاlcagsi midka cagsigaa ku sugan فهو مdمومkaas waa dhaleeceeyey waa dhaleecaysan yahay يعني شhek وxuu noo tilmamaya رaحimه الlaه taعaaلى بن مسعوud وxuu tilmaamaya xiliga hadda aad joogtaan culimadiina way fara badan yihiin khuطabadiina way yar yihiin waxaa markaasi imaan doona gadaashiina زamaan ay culamadu yar yihiin khuطabaduna ay ay tiro badan yihiin qofka cilmigiisu uu bato yani markaasi qowlkiisuna u yaraado waa mamduux qofka cagsiga ahadayna waa madmuum wuxuu sheekhu raximah الlaه taعalى وqad shahida النabiyu slى اllahu عalيه waslm lahli اlyman biاliimaan marka khuطbada badan iyo markaas culammadii oo yaraaday waa calaamad tusinaysa waxa weeyaan arinkaa marka uu tilmaamay ibn mascuud radi اlahu canhu waa calaamad tusinaysa weyaan waqad shahida الnabiyu sal slm lahli اlyman biاliimaani wاlfiqhi wuxuu nebigu oga maqhraati kacay reer yaman iimaan iyo fiqhi ayuu oga maqhraati kacay wa ahlu اlyamani aqalu الnaasi kalaama ahluyamankuna waa kuwa dadka markaasi ugu hadalka yar watawasucan fi اculuumi xagga culumtana ugu waasacsan laakina cilmahum cilmu naafic fii quluubihim cilmigoodu cilmigoodu waa cilmi naafic oo qalbigooda ku sugan wayucabiruuna bialsinatihim carabadoodana ku cabiraan can اlqadri اlmuxtaaji ilayhi min dalik cilmiga naafica intay u baahan yihiinna inta loo baahan yahayna carabaday ku cabiraan wa hada huwa اlfiqhu wاlcilmu naafic kaasaa naafiqi iyo cilmiga markaasi naafica ah mucaliqan wuu tacliiqiyey hadalkaas oo wuxuu yihi rubamaa laa yuxmal hada cala aliطlaaq hadalkaas sheekhu marka ahluyaman uu ku tilmaamay inaan iطlaaqaa la qaadan ayaa markaasi inaan sidaa loo iطlaaqin faina kula qowmin wa kula shacbin laa yatasifu bisifati waaxida yacni qolo hal sifo wada leh ma jirto qolo la odhanayo dhammaantood sifadaasi wada leeyihiin ma jirto wakadalika haalib ahlyaman buu sheekhu yihi saas waxaa la mida reer yaman badankooda الذيiن لقيiنا هم أكثر الناaس كلاaما وشنشنة kuوaa la kulanay dadka ayaa ugu hadل badan bu ومiنهم maن لقيiنaه فوجدناه cاamiلا يفيid ويستفيid waxaa jira buu leeyahay شheekhu kuwa aan la kulanay oon ogaanay inay yihiin culimo caamiliin ah dadkana u faa'iideynaya المهم iطلاقa شheekhu uu tilmaamay culamada qaar waxay leeyihiin أهlu yمنkaas أxاadiiث kalaa jirto oo tilmaamaysa u nebigu yihi عaليه الصلاة وسلام الإيمaaن يمان والxikمة يمانiية iimaanku xagga yaman buu ka yimid xikmaduna xagga yaman bay ka timid culamada qaar waxay leeyihiin ahlu yamanka la sheegayo waa alansaar weye aws iyo khasraj weye lanna asalkooda waxay ka soo guureen xaggeen yaman bay ka soo guureen oo waxay ahayen dadkii deganaa yani markaasi yaman bay ahaayeen reer yaman bay ahaayeen markii sadkii yani markaas sadumari markuu jabay baa dadkii meeshaa deganaa way kala guureen tafaraquu ka ayaadi sababi carabtu yidhahdaan way kala tageenoo qalo meel bay ka baxeen marka aws iyo khasraj magaalada madiina iska degeen aws iyo khasraj magaalada madiine ayay degeen marka culimada qaar baa sidaa ku fasiray imaam axmed raximah اllahu tacaala wuxuu bacda taabiciin ka soo naqliyey in loo jeedo ahluyamanku inay yihiin markaasi alansaar in loo jeedo duuna hayrihim in loo jeedo ayib ibnu xajar alcasqalaan raximah اllahu tacaala isagu wuxuu ohanaya yani waxaa weeyaan waa ahlu yaman bisifati caama waa reer yaman si guud ahaaneed weeyaan marka sidaa sheekhu tilmaamayo yani cid la siin karo sifo oo la odhan karo sifadaasi ka wada midaysan yihiin ummaddaas waxay u baahan tahay in istiqraa lagu sameeyo ay u baahan tahay tatabuc in lagu sameeyo si markaasi arrinkaa loo ogaado yani u malayn mayo cid markaasi dee isku samaysay inay jirto markaasi yani istiqraa oo cidka si gaar oo la kulantay oo marka u waraysatay fardan fardan inays jirin waa arrin markaa la iska wada garanayo weeyaan marka sidaa sheekhu u qeyday ayaa marka saxdu ay tahay sheekh wuxuu yihi fa afdal alculuumi fi tafsiiri alqur'an halkaa inuu joogo allahu aclam